kooxdan dumarka ah waxay ku howlan yihiin howl ay sanado ka hore u midoobeen si ay macaash uga soo saartaan waxaan kasoo bilaabnay kooxo kooxa aheen kooxadii toban qofooda ahayd maasha allah tobankii waa toban ayuu taaley ah oo kow markaa nala qorayn waxaan habeeno oo danyar ah tobankii waxaa noqon kooxaa noqonay macnaa fikrida isku darsanay dhigaalaa meel wada dhiganay dhigaalkiiaa noo kubcay ayuu taaleyday marka anakan waxaan yeesanay aan tobankii isku raacnay in aan keed yeelano oo ayuuta aan dhigano oo macnaa bishii ama ahayn sitmaankii isal sitmaana isku darsan jirnay min labaatan labaatan kun haddina waxaa u wareegsanay bishii min shan shan doolara iska dhigaheen keedkeenii kulli markuu aruuray alxamdulilah oo dhigaalkeen aruurna kasta yaroo kaalmana siiyaan xuruna waxaan ka furanay degmada boondheere waa hadiyo oo ka mid ah afar boqol oo haween ah oo samaystay iskaashato ay ugu magac dareen hiil haween tan iyo markii ay isgarabsadeen wax badan ayaa u suuro galay naagihii ayuu tooleyda ahayd noloshoodii waa isbedelay alxamdulilah shalay ilmaheeni iskuul ma awoodi karin waxa aan ka dhiibna mala haysanin hadda qooskeena waa maareynaa iskuulkii ilmaheen waa ku filannahay alxamdulilah ayuuta ayuutadaana meehaan ku haynaa haddana waxaa naqanay maasha allah kooxdaan koo nahay haddana waxaa naqanay daladaa naqanay daladii waxay isku noqotay afar boqol oo haween ah oo macnaha boondheer ka aasaasan saddex boqol boondheeray ka aasan tahay hal boqolna waxay ka imaataa wadajir madiino afartii boqol ayaa xuruntaa u furan waa iskaashahona alxamdulilah nin kasta fikradiisa nin kasta ay wareerin u gadaa wixii kirkiya iskaga bixinaa wixii a wada gadgadnaa xadiyo waxay ka waramaysaa caqabadaha ugu weyn ee ka haysta howshooda macnaha kiimikada markuu dadka sameehaayo aada iyo aaday u xun tahay in aan helno warshad aan ku samaysano kiimikadaas shaambada hadda laakiin xoogsadanaha ankaa gacanteena ku samaysana gacmaha dhan waa naga diirdiirmeen inaa warshad aan helno in magaciisa baaw gaari oo macnaha suuqgeyn aan helno waxaasaa hamigeena safiyo oo iskaashatadana haweenka ku jirta ku dhowaad shan sano ayaa u qaabilsan toliinka dharka waxayna bartaa haweenka daneynaya xirfada harqaanka waxaan ka tarsanahay ururkan heli haween waxaan kalan ahay ganacsade waxa ayaga ay keenaan waa qaataa waa sii cadaystaa harqaanna waa ka shaqeeyaa harqaankan wixii meeshan oo toliin loo baahda go-yaasha baatayaasha gabsaarada wax walba toliin loo baahda cabaayadaha xijaabada waa tolaa gabdhahan waa baraa haweenkan ayaa loo tababaray hawsha ay ku shaqaystaan sida harqaanka dharkarinta farsamaynta shaambooyinka iyo saabuunta wuxuuna wax soo saarkooda gaaraa qaar ka mid ah suuqyada caasimadda waxaan geenaa suuqeen waxaa ka mid ah boondheera ka mid ah waa naga qaataan waxaa ka mid ah suuq bacaada ka mid ah aday ilaa meel kale meel kale hataa waa ku arkay shaambadan waa ku arkay shaambada magaceeda waxaa la dhahaa ifiso isal waxaa geeyi jireen haweenka oo iskaashatada oo afarta boqol oo ka mid ah qof kastabaa lahoobay qaada jirta suuqa geynay ahayd maana suuqaa lasoo wada tusaaya hadda waxaa noola dhahaa iskaashatada hil haween magaciis intaa shaambaar bnaaha nool siiyo waa taa hadda ad arkaysiinoo lixdanka xaba la qaadanaya shan guddiyaa leenahay dad waxay qaabilsan yihiin ganacsigay qaabilsan yihiin dad waxay qaabilsan yihiin suuqgeyntay qaabilsan yihiin dad waxay qaabilsan yihiin wixii soo galaa daqligii soo galaa inay qoraanay qaabilsan yihiin wadajirka iyo ujeedada qura ee kulmisa haweenkan waxay ku awoodeen inay hirgeliyaan ganacsi haya wadada guusha waxayna tani muujinaysaa sida haweenka soomaaliyeed kaalin wax ku olah uga qaataan masruufka reerahooda